ugu horeyn horta idaacadda kenen waa salaamayaa radio kenen waa salaamayaa iyo wariyaasha salaan kadib aad iyo aad baan caawa u faraxsanahay kadib markii go-aankii muddo laga dhugsugaayay uu soo baxay maanta uu soo baxay soo saarta xakaada sare aad iyo aad baan ugu faraxsanahay laba farxadoodba waan u leeyahay kow inaan horta guulaysana anagu qaren qareenna ka ahaan labo farxadda labaad waxaa waaye inay maxkamadda sare dhawrtay ama ilaalisay faraynta sharciga iyo danta guud ee cadaaladda aada iyo aad baan maxkamadda sare iyo dhammaan garsoorayaasha uu guddoomiyaha maxkamadda sare u horeeyo aan u mahad celinayaa in go-aankaas cadaaladda ah ee ku dhisan sharciga iyo iyo shuruucda dalka ku dhisan ay soo saarto aada iyo aad baan maanta u farxay aada iyo aad baan u farxay xukunkiina anagu noo dhacay melo qaran ayuu dhacay oo loona xukumay ma fahanti marka maxaa ku jiray oo xukunka ku qornaa oo xaggiina u dhaca waad noo sheegi kartaa waxyaaba aad xusi karto qodobaa ma jirta
kow horta go-aanka inuu soo baxaa waa la sugaayay muddoa la sugaayay oo adigu wuxuu muddou qaatay maxkamadda borseeskeeduu ku jiray xukunku uu soo baxay wuxuuna u dhacay in himilo qaran ayay ku guulaystay dacwadii ka dhexaysay himilo qaran iyo hay-adda duurista rayidka xukunkaas sidaasuu ahaa waxa kaloo loo xukumay magdhow ayaa loo xukumay xisbiga himilo qaran iyo dadkii dacwadda aada gudbistay dacwoonayay ma fahamta
marka magdhowga loo xukumay maxaa lagu mutaysta oo aada magdhow ku helaysaan sharciga iyo shuruucda dalka ayaan ku mutaysanay annagu waxaan difaacayna waa dastuurka iyo shuruucda in la ilaaliyo muwaadinkana lagu ilaaliyo muwaadinkana xuquuq uu leeyahay oo dastuuri ah muwaadinkii la xanibay oo la xayiraayay oo khaladkii wixii dhacay ayaa magdhow xaq uu leeyahay dastuuri ah uuna ku mutay sharcigu ku mutaystay waana la siiyey alxamdulilah aada iyo aad baan u faraxsannahay annagu aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa xukunkaas maxkamadda sarena yani aada iyo aad baan cadaaladda iyo go-aanka siday u gaartay way ku mahadsan tahay waxaa waaye madax banaanida garsoorka inuu banaanka u muuqdo uu garsoorka madax banaan yahay ka madax banaan yahay hay-adaha kale oo labada ah hay-adda sharci jidinta oo baarlamaanka iyo fulinta inuu ka madax banaaya ayaa halkaa ka cad uuna ka madax banaanaa laakiin aada iyo aada iyo aad buu u muuqday waana ku faraxsanna anagu runtii maaragtay arinta arrinta magdhow waxaan rabaa inay dadku xoogaa ay fahmaan ma magdhowgu ma wixii dhacay markii loo eegay ayaa waxaa lagu xukumay magdhow inay bixiso hay-adda mise magdhow waxa weeye wax idin galo qarash ama adduunyo kale ah oo markii idinla celiyey wax aad kiraysateen hadday hoteella noqon lahaayeen ama duulimaadadii ama gaadiid qarash idin galay inaad magdhow ay ka bixiso hay-addu noocee wey magdhow waxaa la waxaa la xukumay sax magdhowa wuxuu noqon karaa wuxuu noqonaya magdhowa kharashaadkii tigidhaa la goostay oo xisbiga himilo qaran iyo dadka mas-uuliyiinta ahaa oo halkaa safarkaa u socda la xanibaayey waxay goosteen tigidho waxaa jira hoteelo la boggareeyey waxaa jira kharashaad baxay haddii dacwadda ay noqon lahayd iyo haddii dhankan kale ay noqon lahayd oo kharashaadkii ku baxay meesha khasaaray ayaa la xukumay ma fahamti marka sidaas way magdhawa maxkamadda sare ay xukuntay aada iyo aad baana xukunka cadaaladiisa iyo aad baan ugu maarata ugu faraxsana anagu inuu soo baxo qaabkaa kusoo baxo sidaasoo maarata muddada aan sugayna inuu kusoo baxo aada iyo aad baa maxkamadda sare iyo garsoorka dalka oo dhan meel kasta uu joogo aan u mahadnaqayna anagu sida fudud oo wanaagsan oo madax banaanida leh oo cadaalada leh oo ilaalinta saraynta sharciga iyo danta guud ee cadaalada ee dalka leh aada iyo aad baan maaragtay u mahad celinaynaa kolley asxaabteenna haddii alla idmo kolley way ka hadli doonaan oo raggay qareenada kala ahaa insha allahu intaasaan rabaa inaan kula wadaago saaxib
waa kuusoo gabagabeynaya qaran waxaa weeyaan waxaa sheegtay inay qayb ka ahayd waxyaabihii soo baxay inay dembi ahayd ama qalad ay ahayd in qof muwaadin ah oo xorriyad u leh inuu dhaqaaqi karo in la ciyaahiyay qalad ahayd labadaa qodob waan fahanay mar haddii ay qalad ahayd oo la qiray oo dastuurkii aanay ku qornayn oo xorriyadda iyo muwaadinka hay meel ka dhacaya u ahayd maxaa looga baahan yahay hay-addu inay samayso ma raalligelinay bixin doontaa waxay noqon doontaa in sidaa looga aamuso maxaa feedback ama natiijaha soo baxay
natiijada waxaa laga sugaya fulintiisa xukunkaas maxkamadda sare ayaa laga sugaya wayna ku sheegtay xukunka ku sheegtay in muddo sagaashan maalmood gudahood magdhowdaas maxkamadda ay xukuntay la siiyo xisbiga naba qaran iyo iyo iyo dadka asxaabta la siiyo ayay xukuntay waxaan rajaynayaa dee maxkamaddu wax kale maaha sharciga ilaalinaysay iyo iyo dastuurka wayna cadaysay sida iyo khalabaadkii jiray iyo wixii meesha ka dhaca o dhan way cadaysay xukunkuna ku qoran yahay waxaan rajayn doonaa xukunkan nuqulkiisa inay heli doontaan insha allahu maxaa caqabadaha aad la kulanteen dalkan garsoorkiisa waxaa la yidhahdaa ma madax banaano caqabado waaweyn oo dhinaca fulinta kala kulmaa marka muddona waad ku jirteen hawshaan maxaa ugu weyn oo aad nala wadaagi kartaa oo caqabadaha aad la kulantay muddadii aad wadeen wallaahi annagu waxaan la kulanay oo culays ahaa ma jirin muwaadiniin ayaa dacwooday fayl ayaa la furay sida nidaamka uu yahay maxkamadaan ka furanay faylkaasna administrative uu ahaa ama dacwad maamul si waxay ku socotay swit oo wanaagsan fadhiyadeeda si wanaagsan ayay u dhacayeen fursadana waana la siinaya annagu waa daangareenadii nahay fursado siman ayaa la siinayay dhinacyada hadday noqon lahayd gareeqaanadii dhinacyada naga soo horjeeday iyo annagoo qareenada ah si siman ayaa fursado naloo siiyey fadhiyo kala duwan oo dhowr jeer ah la fadhiistay caqabad kale haba yaraatee ma jirin annagu waxaa nagu weyneed inaan dastuurka aan xambaar aan ilaalino maxkamadiina iyadaaba nagaga cilmo badnayd oo ilaalisay oo dastuurka ilaali aad baan ugu faraxsanna annagu waxaan u doodayna un annagu inaan dastuurka iyo shuruucda dalka la ilaaliyo oo la dhowro garsoorkana waxaa halkaa ka cad inuu madax banaan yahay maxkamadda sare inay madax banaan tahay oo dacwadeeda ugu madax banaanayd ayaa halkaa ka cad xukunkaba ka muuqato ugu dambeyn waxaa xog ku helay in ay xubnaha himilo qaran aanay weli shaacin natiijada warbaahinta lala wadaagin oo ay go'aansadeen inay shir ka yeeshaan kadibna ay hadlaan ma waxaan u qaadannaa inaysan ku qancin natiijadii soo baxday mise waxaa weeye waxay doonayaan inay si wadajira uga hadlaan oo wixii soo baxay ay isla arkaan
wallaahi anigu hadee anagu qareenaan nahay ka qareen ahaan haddii aad i weydiisay arrinkaa dacwadaas aada maqashada soo baxay xukunka inu jiro inaan kuu sheego xukunkaa in soo baxay sidaa u dhacay maxkamadiina ee cadaaladaas anagu aan ka sugaynay aan ka helnay sidaasna intay hadee xisbiga waa baarti kala waaye oo dadka dacwada gudbista waaye way waa aragti kale iyo fikir kale anigu ma maqal oo fikir kale fikir qabta anigu ma maqal laakiin anagu taageeran ka hadlaynin xukun soo baxay go-aankii la sugayayna maanta uu soo baxay xukunkiina uu sidaa u dhacay keliya anigu aan kuu sheegi karaa laakiin jaanib kale iyo arrimo siyaasadeed iyo anigu inaan ka hadlo anigu ma doonaayo laakiin xukun uu soo baxay wuuna jiraa saad u maqasheen waayo uu soo baxay wuuna yaalaa xukunka waana soo qaadanay annagaa soo qaadnay hayno intaasaan kula wadaagayaa saaxib